kuna waxaan wanaagsan dhegeysaa meel kastoo aad joogtaan kusoo dhawaada warka subaxnimo idaacadda berluula qodobada aad maqli doontaan waxaa ka mid ah soddon iyo saddex sana jir ku nool beledweyne oo nolosha shan iyo toban ruux ka maareeya casaynta kabaha wejiga koowaad ee waddada isku xirta degmada mubaarag iyo tuulada galgalu oo lasoo gebagabeeyey kulan looga hadleeyey joojinta gudniinka fircooniga oo lagu qabtay magaalada burco masjid cusub oo laga hirgeliyey buuhoodle oo xarigga laga jaray dibaddana waxaad ku maqli doontaan jimicsiga oo xal u noqon karaa nooc ka mid ah kansarka taariikhdu waxay ku aseysan tahay afariyo tobanka bisha lixaad labada kun shan iyo labaatan waxaad maqasheen qodobadii oo kooban kusoo dhawaada qodobadii aad maqasheen u faahfaahsan waxaan idila socodsiinaya anigoo cabdiqaadir cumar ibraahim nadaara aan ku bilaabe soddon iyo saddex sano jir ku nool beledweyne ayaa noloshiisa waa nolosha shan iyo toban ruux uu ka maareeyaa casaynta kabaha maxamed cabdisani ayaa warbixin ka diyaariyey
cabdi xasan aadan waa soddon iyo saddex sana jir ku nool magaalada baladweynaha xarunta gobolka hiiraan islamarkaana nolosha reerkiisa ka maareeya casaynta kabaha kuwaas oo ka kooban shan iyo toban ruux oo isugu jira xaaskiisa caruur la dhalatay hooyadii iyo kuwo agoona uu dhalay wiil la dhashay isaga shaqadan caseeyaha kabaha ayuu bilaabay isagoo toddoba sana jira waxaana shaqadan uu ka helaa maalintii ugu badan laba doolar taasoo aan ku filnayn nolosha reerkiisa balse duruuftu ay biday shaqadan caseeyaha cabdi xasan aadan ayaa radio beello uga waramay duruufaha ku gadaaman qoyskiisa iyo shaqadan caseeyaha oo anoo jiro toddoba jir ah oo caseeya qaatay hadda maxaa jiraa soddon iyo saddex jiraa jiraa waxla-ana waa jirtaa naagna waa qabaa gurin waa iga degan tahay dhulka oo xanuunsan waa jirtaa hadda waa iska xanuunsana hadda waxaan kasoo tagay ida oo xanuunsan naatay ani oo naatay oo xanuunsan hadda aanan kasoo tagay jiniin oo wax kusoo dadna ma haysto caseehaas oo kabaha dadka oo caseysto aska caseystaa marna hal iyo bar marna hal iyo soddon iyo laba cid waaye hawey iyo aniga waaye laba doolar bil meel ma dhici karto beesaan waa jirtaa laba doolar oo laba ciid wax mabiir karo waxaad ii sheegtay in shaqadan maalinta ugu badanaad laba doolar ka hesho shaqooyin kale oo aad qabato oo qoyska inaad ku dabarto ma jiraan maya shaqo kale ma jirto hali shaqo kale oo qabto caseha maya shaqo kale ma jirto hadda hore waa xanuunsani xuweeskaas oo qaada oo meela saara kaasa ai dhib xuwees ma qaadi kari caseesaya iyo biil naata ugu biilaa iyo hooyo
nolol maalmeedka qoyskiina siaad hore u sheegtayba laba doolar ayaa ugu badan oo aad maalintii heshaa ma kaafisaa ferdahaa marna waa fican hal marna wax waawaana hal iyo bar hal iyo soddon waxna muu biil karo wax kor iga jiro oo biila bees i socor ma jirto anaa wiil ah wax oo anyan oo baar ah anaa wiil ah waxaan kale waa iga weyn shaqo maahaya dad kale anaa saas u socdo waxa iga baalinle ma jiro waayahay imise ruux ayuu ka kooban yahay qoyskiina oo aad shaqadan ka dabartaa waaya hadda waxaa ka joognaa toban iyo shan oo xanuujajan shan shanaayajan wax caon in waa jirtaa oo guri noo joogo waakey oo dhimtay oo caon in waa jirtaa waxna caon ahan waa joogaan saasaa jirto cabdi xasan aadan ayaa ugu baaqay cid kasta uga haysata inay garab istaagaan qoyskiisa walaal waxaa rabnaa oo dadka meesha joogo oo kor iyo beelka iyo kor meesha ka jiro oo wax iga caabaliyo oo wax isiiyo waa aan ka rabaa walaal waxaan jeclahay hadda oo dadka iisoo dhiibatay oo wax iisoo xoorto lee khayrla aniga siiyo aniyo toddoba jir ah asega galig marka laga soo togo cabdi xasan aadan waxaa jira dhallinyaro kale oo dantu ay ku qasabtay inay qabtaan shaqooyin aysan awood u lahayn si ay nolol maalmeedka qoysaskooda u dabaraan
aad ayuu umahadsan yahay maxaa aaminsanaya warbixintaasi soo jeedinaya wejiga koowaad ee waddada isku xirta degmada mubaarag iyo tuulada galgalu ayaa lasoo gebagabeeyey cumar yuusuf aadan ayaa warbixintan soo jeedinaya
waxaa la soo gabagabeeyey wejiga koobaad ee dhismaha wadada isku xirta degmada mubaarag iyo tuulada galgaluw ee dowla deegaanka soomaalida dhismaha wadadan ayaa waxaa iska kaashanaya maamulka degmada mubaarag iyo shacabka degmada gudoomiyaha degmada mubaarag ibraahim cabdulaahi ayaa ka waramaya dhismaha wadadan wadadii isku xidha degmada mubaarak iyo qabalaha santarka galgalo oo u dhiganta soddon iyo saddex kilomitir ay ku baxday miisaanyadan konton iyo saddex milyan ay ku baxday wadadani marka waa wadadii loogu talagalay in maarata shacabka ay ka faa'iidaystaan wadadana isku xidha ilaa iyo afar afar qabale waaweyn ee santarka galgal iyo santarka hawan sida la wada socdo wadadan waxaan bilownay muddo hadda laga taagan yahay ilaa iyo saddex bilood ayay maraysaa ilaa iminka wadadani afar iyo toban kilomitir ayay hadda shaqada ka socota afar iyo tobankan kilomitir ayay hadda shaqada ay ku socoto waxaa hadda la saaray xaaqitaankii hadeertan waa la dhamaystiray ilaa iminka jaygii baa waa kan waa lasoo saaray meelo qaarkii jaay waa lasoo saaray ilaa iminka marka xaaqitaankii waa wadadan dheer aad u jeedaan afar iyo tobankan kilomitir muddo gaaban gudaheedii in lagu soo gabagabeeyo ayaa ninka projectiga qaatay aan siinay ayaan ka wada hashiinay maantana kormeer ahaan degmada mubaaraka mas-uuliyiinteeda hogaamiinta dhammaan anagoo wada jir ayaa waxaan soo kormeeray wadadii madaxa xafiiska maaliyadda degmada mubaarag cali sheikh ayaa rajo wanaagsan ka muujiyey in dhowaan lasoo gabagabayn doono dhismaha wadadan wadadan waxa weeyaan waa warada one project weeyaan oo miisaanadii la taxaliilayn jiray inay hadda isku meel ay timaado oo hal mashruuc lagu qabto mashruucan annaga hadda aan ku qabannay waa wadadan oo jaay ah hadda socodkeedii waa tan aad arkaysaan oo meel fiican bay maraysaa waxaan qabannay ila muddo laba bilood ba hadda ilaa ay socoto oo haddana bilowgeed meel fiican buu marayaa jaaygana waa kan hadda oo muuqdo haase hatee miisaanadan tuu meelo kale ka timaada maa waa tii degmaduun mashruucyadii hore la firdhin jiray unba hadda meel laisku keenay oo lagu qabtay mashruucan ballaaran ee hadda waxtarka leh saase hatee muxuu soo kordhiyey weeyaan gaadiidka yaryar hadda la arkaya oo hadda soo maray oo kale waxaad arki kartaan hore ma mari jirin waddadan in badan ilaa shan sano lama isticmaalin goobtan haddaan taagannahay shan sano lama isticmaalin waxaa laga wareegi jiray meel kale waddada ugu toobani ahaydna waa tan oo tuulooyinka ay aadi jirtay maadaama dhagaxan iyo waxyaaba badan ay ku jireen lama mari jirin shan sano lama isticmaalin maanta laakiin waalaama haddii qorshaha la dhigay ee xukuumadda dhigtay aad bay u wanaagsan tahay oo tan haddaan mada marayno weeyaan marka waxaan leeyahay muddo laba bilood gudahooda in si fiican adeeg u bixin doonta haddii ilah ihahdo waddadan ayaa ahayd mid aan la isticmaalin sanooyin badan sababo la xiriira burbur xoogan oo ka jiray
kulan looga hadlayay joojinta gudniinka fircooniga ah ayaa lagu qabtay magaalada burco maxamed yuusuf cabdulaahi ayaa warbixintan soo jeedinaya
magaalada burco ayaa lagu qabtay dood cilmiyeed lagaga hadlayay gudniinka hablaha iyo sidii loo dabar jari lahaa waxaana soo qabaqaabisay hay-adda wadaniga ee kandalight waxaana maalgelinaysa hay-adda caalamiga ah ee k n h waxaa ka soo qayb galay dood cilmiyeedkan shaqaalaha arrimaha bulshada oo ka kala socday hay-ado kala duwan arday iyo ururada haweenka ee magaalada burco cabdiraxmaan ismaaciil cabdi dacar wakiilka hay-adda wadaniga ee kadalight gobolada togdheer iyo saaxil ayaa ka warbixiyay dood cilmiyeedkan xeerku wuxuu si cad u dhigayaa ilaalinta xuquuqda carruurta marka loo eego xagga badbaadadooda jidheed iyo maskaxeed haddaad akhridaan xeerka af soomaali buu ku qoraya wuu tafitiraye waxaan rajeynayaa in muxuu ahaye wasaaraddu way haysaaye ay muxuu ahaye fursad loo siiyo dadka in loo akhriyo la gaarsiiyo in badanna waxa weeye wacyigelintu waxay ka socotay xagga tifiyada markuu xeerku soo baxay badqabka carruurta jidheed iyo maskaxeed ayuu xeerku ka hadlaya wuxuu ka hadlayaa mamnuucidda xadgudubka carruurta ee ka dhasha tacadiyada loo geysto wuxuu kaloo mamnuucayaa guurka da'da yar ee carruurta hablaha yar lagu qadimo wuxuu kaloo mamnuucayaa oo xoogga saarayaa sidii daryeel la'aanta carruurta ku dhacda loo suulin lahaa xeerku saasuu sheegaya waxaa kale oo ka mid ah xaqa carruurtu ay u leeyihiin in magac loo bixiyo wanaagsan in dhalasho fiican muxuu haya ay helaan oo dee ay dad islaama ku dhex dhashaan ummad islaama ku dhex dhashaan ee, muxuu haya ay waxbarasho wacan inay helaan inay caafimaad helaan waxaasoo dhan waa daryeelkii carruurta ee guud waa xuquuqihii ay lahaayeen carruurta intaaba xeerku wuu dhigaya sidoo kale xeerku wuxuu dhiirigelinayaa dhiirigelinta mas-uuliyadda waalidiinta iyo bulshada ee ilaalinta carruurta carruurtu dee marka hore waalidkii ilaahay ka beeray baa mas-uuliyaddooda koowaad leh laakiin bulshaduna waxa weeye waa mas-uuliyad baa ka saaran dowladdana mas-uuliyad baa ka saaran qaar ka mid ah marti sharafta ka soo qayb galay dood cilmiyeedkan ayaa ka warramay muhiimadda ay leedahay sidii looga hortegi lahaa gudniinka culimmadiina waxay leedahay waa in sunno la sameeyaa sunnihii markaa ayaa dadkii waalay sunnihii baan laysku waafaqsanayn marka sunnihiibaa qofba si u samaynaya isagoo qofkii le fircooni ma samaynayo ayaanan tiraad lagu taxal- talax tegayaa sharci qabtaana weli ma soo bixin marka sharciyan ee, qofkii ma xakamayn karno laakiin waxaynu samayn karnaa un inaynu qofkii wacyigelinno ee, maxaan ku dhaha u sheegno waxyaabahan ku imanaya Ee, xagga sharciyan waxaan jeclaan lahaa in loo ololeeyo oo dowladda lagu riixo oo maxaan ku dhahaye laga shaqeeyo oo loobiyin la sameeyo ama dadku dee u bannaan baxaan si looga joojiyo dhibaatooyinkan lagu sameynayo hablaha yar maadaama oo halkan ay ku sugan yihiin een, bulsho badan oo la soo kulantay dhibaatada gudniinka fircooniga ah kole markuu qofku isagu la soo kulmo iyo marka looga sheekeeyo way kala duwan yihiin qofku de wuxuu xaqiiqdii kusoo dhacday iyo arrimihii caafimaad iyo wixii oo dhan bu isagu wax badan ka ogyahay sidoo kale dee gudniinka fircooniga dee dad baaba ka shaqaystaa oo ay shaqadoodii tahay bal iyaga laftigoogu een, halkay ka qabaan doodaas sii waditaankiisa oo bahalkan inuu yahay dee xalaal iyadoo aynaan ogeen meel ay kaga jirto haddana diinta islaamka haddana bal sababtan ay uga sii shaqeeyaan weli ay usii fuliyaan iyaguna inay baldooda ayna kala qayb qaadan doonaan haddii ilaahaydmo Een, sida ugu habboon ee ka een, ururo bulsho ahaan aanu la dagaalanaa waxa weeyaan horta number one in wacyigelinta bulshada kor loo qaado oo siduu sheegay een, guddoomiyihii kandhalayda iminkaynala joogay wuxuu ihi war la helayaaba tala la hel ama tala la helayaaba war la hel marka bulshadii mar haddaanay kuba baraarugsanayn waxaanay dhibaatadu leeyahay een, kuba baraarugsanayn dhibaatada u geysan karo een, dumarka iyo guud ahaan bulshada marka la eego siyaabaha kala duwan ee uu u saameyn karo waayo marka gudaha loo sii galo arrintan een, dhinacyo badan bay taabanaysaa caafimaadkii dumarka caafimaadkii hablaha yaryar waxbarashadoodii qoyskii laftarkiisa een, mustaqbalkii gabadhan laftarkeeda xaaladaha aan la kulanno marka loo eego marka ayadoo qaadanaysa wakhti gaaban iyo wakhti dheerba haddii aanay bulshadii ku warqabin een, in waxaana dhibaato leeyahay iyo qaababka looga gudbi karay iyo qaababka een, een, wax looga qaban karo een, ma ma noqonayso wax lala dagaalami karo marka anigu waxaan leeyahay een, anigu ku ku koobaya su-aasha jawaabteeda een, waxa ugu muhiimsan waxa weeyaan wacyiga bulshada in laga shaqeeyo koruqaadisteeda dood cilmiyeedkan lagaga hadlayay gudniinka hablaha iyo sidii loo dabarjari lahaa ayaa kaalin ka qaadan doonta sidii kor loogu qaadi lahaa wacyiga bulshada iyo yareynta gudniinka
masjid cusub ayaa laga hirgeliyey buuhoodle iyadoona xarigga laga jaray bilaal daahir waani ayaa warbixintan soo jeedinaya
magaalada buuhoodle ayaa lagu qabtay munaasabad lagu daafuraya masjid cusub oo laga hirgeliyay xaafadda turkiga islamarkaana loogu magac daray alraxma munaasabadda lagu daafuraya masjidkan cusub ayaa waxaa ka qayb galay culimmada degmada buuhoodle guddiga gacanta ku haya dhismaha masjidka dhallinyaro iyo odayaal sheekh cabdulaahi macalin oo ka mid ah guddiga gacanta ku haya dhismaha masjidka ayaa ka warbixiyey heerarka uu soo maray dhismaha masjidkan
masaajidkan aan joogno maanta hadal badan ma lahaan waa masjid ma aragtay aad muntafic u ah bulshada oo ma aragtay laba dabaq ah dabaqii saddexaadna ma aragtay insha allah dabaq suu u yahay waxaan markaas ku naad masaajidkaas daafurkiisa iyo ma aragtay shaacintiisa masaajidka waxaa dhisay doctor loo yaqaano doctor yuusuf alkaadim inaan u mahadcelinno oo qof walba maaragtay u mahadceliyo doctoorkaas iyo maaragtay dad kale oo maaragtay deegaanka ka mid oo deegaanka ka mid ah marka waxaan leenahay masaajidka wanaagsan ee dhisteen eed maaragtay bulshada u dhisteen gaar ahaan magaalada buuhodle waxaan leenahay jasaakum allaahu khayr qaar ka mid ah bulshada xaafadda turkiga ee magaalada buuhoodle ayaa ka mahadceliyey dhismaha masjidkan cusub kuwii ka soo shaqeeyey iyo kii maalkaa bixiyeyba dabaqaynka masjidka ah inuu ilaahay ajarkooda weyneeyo doctoorka iyo ciddii lamidkaa dhistay ciddii dhistay iyo ciddii lamidkaa ee awoodi kartabana wixii uu u baahan yahay masjidku ee madaaristii qur-aanku ka mid tahay iyo tii macaahiddu macaahidda diiniga lagu barayo dadka caqiidada lagu barayo ee qur-aanka lagu barayo xifdintiisa ee lagu maaragtay sharaaca islaamiya lagu baranayo dhismaheedii masjid raxma horumar weyn oo gobolka oo dhan saamayntiisa ku leh oo xagga diinta ah oo wanaagga weeye waxaan si gaara uga mahad celinaynaa sheekh cabdulaahi wadaadka soo qabanqaabiyey hawshan iyo kuwa xidhiidhka sameeyey yuusuf tacabka la geliyo masaajidka unbaa maanta waxaa weeye aakhirana wax ka taraya ilaahay waxaan u weydiinaynaa kuwa dhisay iyo kuwa ku soo hawshoodayba in ilaahay miisaanka xasanaadka ugu daro waa masaajid qurux badan intii yarayd aanu fadhinay baannu leydhiisii iyo wanaaggiisii ka helay dhismaha masjidkan cusub oo laga hirgeliyay xaafadda turkiga ee magaalada buuhoodle ayaa waxaa baahi badan u qabay bulshada xaafadda maadaama masaajida kale ay ka fogaayeen
markana kusoo dhawaada xubinta ciyaaraha kulan wanaagsan dhegeysta markastoo aad joogtaan kusoo dhawaada xubinta ciyaaraha warka subaxnimo ee radio baaluul aan ku bilaabee waxaa la filayaa in markaasi ay wada ciyaaraan kooxaha milano iyo sidoo kale kalah waa tartanka kooxaha heerka koowaad ee beledweyne oo maraya markaasi meel xiiso badan waxaa markaasi ciyaartan ay bilaaban doontaa toban saac afartan iyo shan daqiiqo waxaana lagu ciyaari doonaa garoonka lagu magacaabo gantaalaha stadium kulankan ayaana ka mid ah kulamada isha lagu hayo ee beledweyne maanta ka dhacaya xubintiina waageynta
sacab sacab badan ha loo tumo
intaasaan ugu dhaafno xubinta ciyaaraha markana qodobka dibadda barnaamij jimicsi oo loogu talagalay bukaanada qaba kansarka midhicirka ayaa hoos u dhigi kara halista dhimashada ilaa iyo saddex meelood meel sidaa lagu ogaaday daraasad ballaaran oo markaasi caalami ah cilmibaarayaasha waxay sheegeen in jimicsigu uusan ahayn mid badan oo adag islamarkaana nooc kasta oo jimicsi ah ha ahaado markaasi ee dabaal ama jimicsi kale oo u shaqeyn karo anfici kara bulshada natiijooyinkani waxay bedeli karaan sida kansarka midhicirka loo daweeyo caalamka oo dhan saynis yahanadu durbo waxa ay baarayaan in barnaamijyo jimicsi ay markaasi door ka qaadan karaan in bukaanku uu caafimaado daraasadda barnaamijka jimicsiga oo socotay saddex sano ayaa la bilaabay waxyar kadib markii la dhammeeyey walxo kiimika ah oo loo adeegsado daweynta cudurada qaar gaar ahaan kansarka intaasina warkaa subaxnimo ayaa iiga eg